macallimiinta kenya ayaa cabasho ka ah tallaabada ay xukuumadda ku dhintay miisaaniyadda macallimiinta waxaana xoghayaha guud ee ururka macallimiinta waxbarashada hoose ee kenya oo lagu magacaabo akilo missouri ayaa tilmaamay in macallimiintu shaqo joojin samayn doonaan haddii aan la tixgelin baaqooda caqabada iyo culayska dhaqaale ee haysta macallimiinta kenya ayaa lagu qiimeynayaa lacag dhan toban bilyan oo shilinka kenya ah welina madaxweynaha kenya william ruuto ma saxiixin miisaaniyadda sanadkan taasoo ka dhigan in macallimiinta uu kusii kordhi doono culayska dhaqaale ay wajahayaan cumar xasan cabdi oo ka mid ah macallimiinta waddanka kenya ee wax ka dhiga ayaa ka hadlay waxa mar weliba soo celceliya cabashada macallimiinta kenya horta dhibaatada jirto oo mar walbana soo laalaabato maxay tahay sidaad aan wada ognahay dalka noloshu iyo ma aragtaye nolosha dadka koray u kacday macallimiintana doorkay ku lahaayeen waddanka mise dowladda sidii la rabay macallimiinta inay ola dhaqmaan oo lama dhaqmaan waayo mishaaraadka ay siiyaan waxaa ka mid ah mishaaraadka ay siiyaan in mishaaraad yar uu yahay macallimiinta mishaar yar ay qaataan noloshiina ay iska adag tahay marka waxaan u malaynayaa aniga dhibaatadan soo nonoqoto in ay saameyn sababta weyne usoo nonoqoto ay tahay macallimiinta mishaaraadkooda in mishaaraad yar ay tahay kadib dowladdana ay rabto in mishaaraadkii macallimiinta inay ma aragtaay wax kasii qaadato oo laga sii jaro bisha sebtembar ee soo socota oo ah wakhtiga dib loo furaya goobaha waxbarashada ee waddanka kenya ayaa loo badinayaa in madaariistu iyo jaamacaduhu aanay furmin haddii dowladda kenya aanay dhegaysanin cabashada macallimiinta cumar xasan cabdi ayaa ka hadlay saameynta imaan karta haddii ay macallimiinta kenyaatiga ku dhaqaaqaan tallaabaday ku goodiyeen saameyn aad iyo aad u weyn ayay u keeni kartaa khaasatan iyalada iskuolka dhigta mise ardaydu ayay dhibaato weyn u keeni karto masaameyntu maxaa ka mid ah in ma aragtay carqaladayn waxbarasho ay soo siyaadi doonto maxaa kaloo ka mid ah in manhajka waxbarashada ee loo yaqaano syllabus coverage in ma ardaydii ay u dhammaanin carqaladayn iyo dhibaato iyo ma aragtay waktiga imtixaanaadka aan sidaan ognahay waa bisha koob iyo tobnaad diyaarinta imtixaanaadka guud ee ardayda sida fasalka lixaad sixka gradeka sixka loo yaqaano gradeka kaloo sideedka loo yaqaano eight grade iyo weliba khaasatan foonfoorada in ma aragtay saameyn weyn kasoo gaari karto waxbarashadooda
dowladda kenya ayaa wajahaysa xaalad adag waxaana sii lumaya xasiloonida dalka iyadoo siddeedii bishan agosto ay shacabka kenya ku balansan yihiin inay dhigaan banaanbixii ugu weynaa ee ka dhaca dalka kenya kaasoo ay kaga soo horjeedaan hanaanka maamul ee dowladda uu hogaamiya william ruuto gaar ahaan dhanka canshuuraha iyo maaliyadda